wallaahi waa saa subax wanaagsan horta waa wa waa run in la iska warhayo waa saanka meeshan shalay ilaa iyo meesha la yidhaahdo waxaan tagnay qoor dheere abaaraan joogna dadkii aan la kulanay wixii maaragtay meelaha ku akriyeen waxay dadka u sheeg sheegeen odayaashii kulli waa kala hadalnay war ciisaan haddana u gudubnay intaas ayagaan bacsanayno daba socono hadday inta ka baxeen hadday inta ka dhaqaaqeen saanay u socdaan sidaasaan ku wadnay bicadda waan kasoo baxnay oo ciidanaan kasoo maaragtay kasoo dirnay halkaana ciidankaan annaga laba meelo saddex jihaan uga uga galnay marka mar walba way ogaan jidkaan soo marayna jidkii dhama waa ka leexdaan way ogaan dhulkay wadeeqana nimankan waana nimanna habeen horena qaara baabuur ku baxeen qaarna lug waa reebeen raacdareebay reebeen lugay ku baxeen marka saakay oo cali folder isugu tegeen warbixintaan hadda ku siina kuu gaabana cali folder kama soqeeyaan saaka waayahay deegaanadaas halkay ka tirsan yihin marka
deegaanadaas dhammaan waxay ka tirsan yihiin gobolka shabeellada dhexe jowhar ayay ka tirsan yihiin waa meesha la yidhaahdo raagaceelaan ka dhaqaaqnay waa qoor dheere waa war ciishe waxa waaye meesha raaqabduco wararaxley meesha la yidhaahdo waxa waaye qurac madowde meesha la yidhaahdo waxa waaye sidaasay ay u baxeen aan uga daba baxnay waan uga soo horna warar laxley markaan marayna shala maqribki ayaan dib ugu soo noqona roob nagu yimi waaya hadda shabaabku califoldheer miyay ku sugan yihiin
shabaabka califoldheer saaka saanku wuxuu ii sheegaa warbixinta cuuraanka aan ka helay inaysan califoldheer ka sokayn waayahay bal taliya idinka howlgalladii waad wadaan oo shabaabku tuulooyinkii farakutiriska dadka ku dhibaateyn jireen waad ka bixiseen hadda meelaha qaar ay ku sugan yihiin waxaa la leeyahay shacabkii bay waxay leeyihiin cunooyinka ay soo wadaan ayay baadka qaadanayaan marka shacabkaasi kale dhibaatooyinka kale ay ku hayaan goormee tallaabo noocaas oo kale aad qaadaysaan howlgallada hadda aad wadaan deegaanada kale farakutariska ay ku dhuumaanaysan goormee kale qaadaysaan howlgallo ceenkaas oo kale ah
waa daba joognaa roobkaasaa shalay naga soo celiya macna inaan kasoo hardhaba ma ahayn tuulooyinka ay warka u waxay u sheegeen raashin kama gadan kartiin iyo waxaasna waxba waa la hadalnay waa ka tirtirnay waxaas oo maaragtay dadka shacabka waa shalay waana soo dhaweeyeen oo dadku waa dadka daday dhibeen oo runtii maaragtay maalin walba ay la dul taagayihin dhibaato iyo xoolahooday dhacayaan iyo handadaad kuwa shalay ay yidhaahdeen shaakama gudi kartiin ma soo dhaweyn kartiin biyan ma sii kartiin aa noo soo sheegaayo noo soo gudbinayo lahay taleefoonana loo soo diro hanjabaad oo laleeyahay haddaad wax ka gadin iska jira shaahina waana naga gadeen biyana waana siiyeen meeshaan ku dukanay qoor dheere duurkii warciisaan tagnay sidoo kale dadku waxa waaye dad ay ay maaragtay afar iyo labaatanka saac ilaahayo maaragtay dhibaateeyaan oo hadday ujeedaan dad maaragtay wax un dhacaya oo burcada inay yihiin maana dad dawladnimo iyo islaamnimo iyo midna ku socda ma aha waya bal hadda tuulooyinka aad qabsataan dib miyaad ugu soo laabataan mise ciidamo kale oo ayaad halkaasi geysaan maha maya tuulooyinka annagu waa degaynaa tuulooyinku waa fara badan yihiin laakiin meel istraatiiji aan ka degaynaa oo maaragtay haddii ala yidhahdo tuulooyinkan oo isu dhadhow yihin waa toban kilomitr waa labaatan waxa ugu dheer waa tuulooyin fara badan meel shantar alahan insha allahu samaynaynaa waana diyaar ayaguba may joogin way yimaadeen sekawaad kuwa ururinaya iyo wax oo dadka dhacayay ahaayeen qayb kamida waa soo gudubtay qoor dheeray timid qaybina waxay dhufa iska gashay meesha la yidhaha warciise intiba waa ka baxeen waa ka baxeen waya taliya bal hadda califoldheere ee oo argagixisad ay ku sugan yihiin shabaabku waa meel istaraatiijid ah oo goormay halkaas ka qabsan doontaan maadaama waa diyaar waa diyaar garowgiisi blanka waa diyaar waana insha allah waana waqti dhow waa laga saarayaa laakiin xoogaa yaroo waxaa jira madar roob baa jira oo maarata uurka waa qoyey xoogaa shalay iyo daraad wixii ka horey waa kafafaan isdhehaynay marka mar dhow roobkaas marka oo maaragtay insha allah howlgalku ma kala joogsanaa hadii alla yidhahdo